wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug oo kaaladaas hay-adda c b d iyo magaalada gaalkacyaha ka gebagabeeytay tababar ka saabsanaha xakamaynta wararka been abuurka ee la kafaafiya baro bulshada tababarka oo ahaa wijsheedla maadyo weyba ku qayb galay warbaahinta gaalkacya iyo dhalinyarada isticmaala sabaro bulshada ee aanka ahaana seyti iyoona lunku faa'iidaysadayay siyo anfaafayna warar aan sugunayna qaar ku mid a dhalinyaradaee ku faa'iidaysatay tababarkuiyo waybayo sheegan in lamadii maalmood tababarka usa dareeri walbadan iyo ka rorsadeen tababarkana walbadan iskuku bedeli fahamsho isticmaalka baro bulshada madaxda waa islaamaya anigoo ku hadlaya bahda tiktokaris waxaan kasoo qayb galay shirkayga ku haaminaysay hay-adda c b d waana uga mahad celinaynaa waxyaalahan ka barana waxaa ka mid adaan bahda tiktokaris nahay dee awal waxma xeerin jirin laakiin hadda waxaan rajaynayna inaan nabadda gobolka muddo ka shaqeyno oo maaragtay aan bilicda magaalada iyo nabadda iyo aan horumarno sidii la iskugu xidhi lahaa oo fariin nabadeed oo wada jirah loo wada diri lahaa bay ahayd mashruuca halkaan aan u joognay oo laba maalmood halkaan aan u fadhinay wuxuuna ahaa midkii aan islahaa ugu faa'iido badan yahay marka laga hadlahayo nabadda waayo nabaddu waxay u baahan tahay wadajir iyo waxay u baahan tahay fariin isku mid ah in la wada gudbiyo oo dadku la tuso dhanka wanaagsan laga tuso in dadku nabadda ay u bisil yihiin iskudubiga wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska gobolka mudug xanad cali faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka gaalkacyo bedel sheekh maxamuud iyo si rasme anhiri tababarka weyn iyo la dardaarmeena ku qaybgalayaalka tababarka markii saxaafadda la joogo la fiiriyo iyo baraha bulshaduba waa hagaha bulshada waxaan rajaynayaa dhallinyaro labadii maalmood ee halkan aad joogteen casharadii aad qaadateen inaad ku dabaqi doontaan waxyaabaha aad bulshada la wadaagtaan inaad fariimo wacyigelineedna aad samayn doontaan oo door weyn aad ka qaadan doontaan nabaddaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan warfaafinna waxaan runtii samayn doonaa barnaamijyo badan oo tababaro ah oo si gaar aan uga warqabi doono wariyaasha iyo timinka baraha bulshaduba si ay u laba jibaaraan shaqada ay bulshada u hayaan runtii mawduuca ama cashirka maanta halkaan dacambaarka yarka intaadaan fadhiyey boorka akrinaya runtii waa runtii waxaa dhibaatooyinka nagu hayay ka mid tahay oo wararka been abuurka waxaa colaadaha fududeeya waxaa dadka waxaan jirin ka abuura maanta dalku xilli kabashaa lagu jira inaan qayb ka wada noqonaa la rabaa colaadahana doorka colaaduhu saxaafadda ku leeyihiin waa runtii xaalad sensitive weye inaan dadka odayaasha iyo dadka xoogaad qof asagoo ciil qaba haddaa mikrofon la hortagtid wax kastuu leeyahay mas-uuliyaddan ala qaada ninkaa odaga ma leh waxaan codsanayaa wariyaasha oo dadka seniorka weliba iyo bahda dowladda ayagu kuwaas wax weyn baa ka filaya dhallinyarada ayaan ka codsanayaa dadka aad wax ka qaadaysaan ilmaad reer nala hubiya